kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oon toddobaadkan ku eegayno iskudhacyada qabaa'ilka iyo dilalka ku salaysan aanada ee weli dul hoganaya soomaalida gaar ahaan gobollada dhexe gobolada bartamaha soomaaliya oo ah dhul qani ku ah taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxaa dhinaca kale loogu dawgalay colaado sokeeye iyo aano qabiil oo muddo dheer ka dhex jirtay bulsho dhaxal iyo dherer wadaag ah iskudhacyada qabaa'ilka iyo kala aargoosashada ayaa dhaawacyo waaweyn ku reebay samayska iyo dunta soomaalida taasoo ka hor istaagtay horumar kasta oo ay bulshadu gaari lahayd dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee aanooyinka qabiilka la xiriira waxaa ka mid ahaa bishii sebtembar ee sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaa magaalada gaalkaceel lagu dilay dhakhtar da'yar oo lagu magacaabi jiray zakariya cabdi oo aana qabiil loo dilay waxaana ka dhashay in dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay shaqo joojin saddex maalmood ah sameeyaan aaskiisa kadib bishii desembar ee sanadkii tegay rag hubaysan ayaa laba wiil oo walaalo ah oo kala ahaa dhakhtar iyo macalin dugsi ku dilay gurigooda degaan qiyaastii afartan kilomitir bariga kaga beegan magaalada guriceel ee gobolka galguduud bishii maarso ee sanadka labada kun afar labaatanka magaalada gaalkacyo waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cali ciid bisha may toddobiyo tobankeediina sanadkan labada kun afar labaatanka maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa wiil yar oo labiyo toban sano jir ahaa ku dilay degaan hoostaga degmada cabudwaaqe ee gobolka galguduud toddobaad ka hor dilka wiilka waxaa isna dil aad looga falceliyey oo baraha bulshada lagu faafiyey loogu geystay aagaarka degmada goldogog nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsanayay oo ay jihadu ka qasantay inkastoo tallaabooyin loo qaaday sidii dilalka loo yaray lahaa haddana ma muuqdo isbeddel weyn oo ka dhashay gaar ahaan dhulka miyiga ah cabdulaahi saciid faarax waa guddoomiyaha golaha guurtida degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud oo ay dhibaatada aanooyinka qabiilka kusoo noqnoqotay qadka taleefonka ee cabudwaaq ayaan kula xiriiray waxay nagu hayaan waxaan caqli bilaadan qaadan karin oo caqliga bili-aadanka ka fog dad dad iska iska dilaya aanooyinka qabiilka waa jiraan hawlahaas inta badan oo aada moodid haddana in sidii dawladnimo iyo awood dawladeed waxuga qaban jirtay loola yahay oo aan hadda aan booskeedii gaarsiisnayn baa ka jirta meeshaan hadda aan ku nool lahay oo degmada caabud waa iyo wixii la hareera ah oo hadda gobolada dhexe oo dhanba waa laba mid wax hadda kala bedelan oo kala macno badan inkuma jiraan
cabdulaahi siciid faarax ayaa ka waramaya nooca dadka aanooyinka qabiil ay dhex maraan
walaalow dadka soomaaliyeed iyagoo kulligood walaalo ah oo dad wada dhashaya haddana waxay ka seexan jiraan gobolada dhexe dadka degan waa dad wada dhashay keliya adsigii iyo seedigii kulli waxaday isku yihiin ehliyadaha oo islaamnimada ka sokaysay wadaagaan dad kulligood isku wada xiran weeye oo qof walba qofka kale wax la yahay weeye wax aan la yaabnay oo aan weligeed dhicin oo marka hore iyadoo la dirirayo oo dadka dhigdhextaal laga xishoon jiray baa waxay yihiin caruur yar yar ah oo toban jir aan gaarin afar jir shan jir saddex jir haween la leynayo oo inta weliba la qabto xabad madaxa lagala dhacayo waxay ka dhaceen gobolada dhexe hadda wax ku cusub bulshada soomaaliyeed iyo gobolada dhexe iyo maqalka bini-aadanka waxay noogu dambeeya oo aan la yaabnaa waxyaalahaasa kamid a sidoo kale waxaan qadka taleefonka ee caabud waaq aan kula xiriiray iraado maxamed cigaal oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee caabud waaq waxay ka waramaysaa dareenkeeda ku aadan aanooyinka qabiilka awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kugu salaamayaa maxamed caal xasan iyo dhammaan bahda v o a waan salaamayaa saameynta ay nagu leedahay lama soo koobi karo annaga haddii wiilku wax dilo leh dhibaatadii gurigiibay gaaraysaa gabadhii waa hooyo baan dhashay kii kao muxuu ahay la dilayna waa hooyaan dhashay marka kollay saamaynta ay nagu yeelato haween ahaan wax lasoo koobi karaa maaha waxaan soron karaa wadmahanaga ama beerkanagi maalba qayb baa go-aysa soron karaa sida maaragtay colaaduhu ay u socdaan markaan fiirino iraado ayaa ka waramaysa foolxumada kala aargoosashada iyo beegsiga dadka indhaha u ah bulshada wiil maantay noolaa oo deegaankii joogay oo shaqaynayay ahaa oo kii wax qaban lahaa ah deegaanka ku qaban lahaa ayaa muxuu ahayta waxaa la suubinayaa mid baa wuxuu leeyahay xilliga noocaasa ama walaalkii la dilay ama haddii alagu ninkaanu ma dilin waxba uma geysanin marka dhacdooyinka anaga na damqa oo aniga khaasaan damca kow iyo laba iyo saddex maaha aad bay u badan yihiin waxa weye qof baa wax geysanaya qofkii markii wax geysta waxaa leeyahay qofkaasi uma qalmo hebel baanu leeyahay sidaa daraadeed waxaa la raadsanayaa shaqsiga keliya oo dad laga yaaba hogaamiye inuu yahay oo ganacsado ah oo boqolaal qof diila iyo wixii lamid ah ama madaxaa la raadsanaya laguma qancayo qofkan gacan kudiibnaha asagoo dhibka geysta asaga in la raadsado waxaa lagu qancaya qof muhiima oo bulshada indhaheediya in la helo
axmed ciise falagle waa wasiirkii hore ee warfaafinta ee galmudug haatanna waa la taliyaha madaxweynaha galmudug ee arrimaha bulshada waxaan weydiiyey dhibaatada ay arrintan kale argoosiga ku hayso gobolka xanuun wallaahi waxay nagu haysaa aad u sarreeya oo weliba xanuunka waxaa ka sii xoog badan oo sii xanuujinaya qaababka dadka loo waxyeelaynayo ma ahan qaababkii dariiqooda la yaqiinay dadku waxay u diriri jireen beelobeelo iyo aano qabiil iyo haatan waxaa socday boqol kiiba siddeetan iyo ka badan waa waxaa lagu tilmaami jiray aana qabiil waa bahallo haddii ilaahay ku dhow yahay dad la biraynayo wax loo bireeya aan la aqoonin qaab wejahan oo jahawareerina weeye marka jahawareerkaas ayaa hadda aa jira oo ka xoog batay wixii dhaqanka ahaa ee dagaalka qabiiladka wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiikow ayaa aaminsan in al-shabaab ay ku lug leedahay dilalka soo kordhay waxaa aada u soo kordhay weji ku cusub oo ah in nimankan argagixisada al-shabaabka ay faragelin badan kusoo sameeyeen qabaa'ilaadka si ayagu ay ugu badbaadaan dhexdooda oo maaragtay arrintaas oo aad waayihii ugu dambeeyey shirarka shirarada amniga iyo lagu falanqaynayay colaadahan beelaha dhexdooda ah waxaa sii horaya tabashooyin aan waxba laga qaban iyo dadka oo markii ay cadaaladda waayaan doonaya inay iyaga gacantooda ku fuliyaan sida uu qabo cabdiraxmaan daahir guure wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle laakiin waa ogta hadda meeshaan nimanka nabadiidka shan iyo toban sana haysteen deegaankaas oo dhan dhulkaas oo dhan mataqaanaa markii ayagu gacanta ku haayeen dadka ayagaa dili jiray dadku marka hadda waxay fursad u heleen inay xor noqdaan ay isdhex galaan ay qoryihii ay kula dirireen shabaabka haystaan dowladduna hadda weli waxay la tirirsa argagixisooyinka argagixsadii weli ma amnigii si toosa meelaha qaarkood ugama fargelin laakiin dagaalka qabiilka waxay ugu yaab badnaaya markii deegaanka shabeellada dhexe meel kamida ilaa afartan guri la gubay aan tegey oo aan u tegay farmashiyihii dukaankii ganacsigii raashinkii oo dabku uu baabi'iyey oo dadkii deganaayna ay banaanka ka joogaan tiro kooban oo dhalinyaro oo ay waxaa sameeyeen sababtay u sameeyeen ayna aqoonin ay iska tahay hab qabiil dhacda dhacaysa dhacdo markay dhacdane dadku weli lama falgelin ay dacwadaan ee maxkamadaha saldhigyada tagaan inay gacmahooda sharciga ku fuliyaan ay rabaan oo kala aarsadaan ayagoo reeraysan colaadaha beelaha ee soomaaliya ayaa loo kala qaybiyaa kuwo siyaasadii ay ka dambayso iyo kuwo ku salaysan daaqa xoolaha iyo hanaanka dhaqanka ee bulshooyinka wada nool sida uu sharaxayo brofesor yaxye sheekh caamir oo aan qadka taleefonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada nairobi waxaan isdilkan soomaalidu waa wax weligeed soo jiri jiray oo aana qabiil iyo isku dilaan jid iyo xoolo laga dhacay iyo ceelal iyo waxaasay ahayd saameynna kuma lahayn magaalooyinka saameynna kuma lahayn siyaasadda si fududa loo xali jiray odayaasha xali jiray qaanuun dhaqanna waa jiray oo dad bermageytanaynoo la taabanna waa jiray hadda wadcigii waa isbedelay oo horta isgaarsiin waxaa timiday wax hadda baadiye ka dhaco beledka loo soo rari karo wax beled ka dhaco baadiye loo raraayo oo laba qoloo baadiye ku dagaashay beledka colaadooda ee magaalada ka bilaabanayso waa dhacdaa kama maqna marka hadda waxaa jiroo dhan aano qabiil oo siyaasad ku saraysan waayo marka waxaa qofka aanada loo dilay qofuu dilay keliya maahan waa lasii buunbuuninaa waxbaa la badinaa marka waa wax oo la maalgelinaya dhinac hadaad fiiriso magaalooyinka ay ku dhiiri gelinayaan waxaa kaloo qayb weyn weyn aada u weyn ka qaato baraha bulshada oo dhalinyaro aan aada u bislayn ay samaysteen oo xuriska naqdo meel kasta laga dhegaysanayo oo qofkii la gelinayo markaas caadifad qabiil colaadaha waxay burbur u geysteen nolosha qoysaska iyo bulshooyinka wada nool brofesor yaxye sheekh caamir ayaa qaba in jahliga uu sabab u yahay aanooyinka qabiilka islamarkaana doorkii bahda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay markii hore oo saxaanka ka hor waxaa jiri jiray maado layidhaha civic oo iskuulada lagu dhigi jiray oo qofka wadaniyad lagu abuuraayo wadaniyadaas lagu abuurayo wax badanay ka reebaysa waktigii kacaanka dadka maadadii oo civic la dhihi jiray waa laga reebay waxaa lagu bedela maado kacaan layidhaha qofku dowladdaas inuu daacad u dhaqdo iyada lafteeda daacadii markii dambe dowladda loo naqanaya qabiil isku bedesho waa ogtahay hadda bahda waxbarashada ama iskuullada laguma dhigo qabyaalada dhibka ay leedahay iyo inay dadka wax u tarayn iyo inay wadanka rigaadanayso laguma dhigo waa fiicnaa lahayd in xataa ardada intayna ummadaba u gudbin in ardada loogu daro maadadaas daan loogu dari karin iskuullada in ardadaa nimba gurigo ka yimid nimba goboloo ka yimid loo sharxo oo layidhaha wadanka wax qabyaala layidhaaha ka jiro mustaqbalka idin saameynaya dhibkaas waaye ka hortaga haddii xataa bishiiba hal cashar ardadoo dhan loogu daro oo xataa dad bartiya loogu yeeray jaamacadaha iyo dugsiya sare iyo xataa dugsiya dhexe ardaygu masajka uu qaato guriguu kula naqanaa oo leeyahay qabyaalada la sheegayo iskuulka lagu soo sheegay wax xun waaye in laga caraa fiican midnimadii dadkii wax u dhibeen lama sabayn weli taas waxaa laga rabaa in dowladdu ama bahda waxbarashadu ay qorshayso ay ku darto ardayga maanta aad galaas ugu tagto waa yaqaanaa ardayga dhinacaysa fadhiya qabiilkiisa jaahilimada waxay tahay inaadan ogeyn waxa dhacayo iyo waxaan dhacayo sababta ay u dhaceen sababta ay u dhaceen haddii ay tahay qof qof dili keliya odayaalaha ku baxayo horaa laga xalinayo laakiin qof oo qof kale ka dhex hadlaayo oo asiga qofkaa kula hadlaayo qof kalea ku dhex jiro oo kasii hadlaayo oo siyaasadeed marka in deganaan la-aan ay dhacdo soomaaliya
colaadaha meertada ah ee soo noqnoqda ee soomaaliya waxay ku bilowdaan cadaalad darro la yska tirsanayo ha ahaato mid dhab ah iyo mid qofka uu iska dhaadhicinayo taasoo inta badan ka shidaal qaadanaysa muranno taariikhi ah ama colaado soo jireen ah oo ku salaysan deegaanka biyaha iyo daaqa xoolaha marka xiisaduhu ay meel sare gaaraan waxaa soo xoogaysanaya qabaa'ilka la isugu nasab sheegto taasoo keenta in dadka ay u degdegaan argoosiga aan waxba xirinaynin abukaati cabaas cumar xuseen oo ka mid ah qareennada soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka waramaya cadaaladda iyo doorka ay cadaalad darrida ka qaadato hurinta colaadaha iyo aanooyinka qabiilka waxay sii horisaa cadaalad darrada colaadaha waxay abuurtaa nacayb lambar labo waxay sababe in aan xal waara laga gaarin isku dhacyada qabiilada ama qoysaska saddex in amniga uu faraha ka baxo abukaati cabaas ayaa ka waramaya inay dhacdo in qof cadaalad raadinaya uu ku kaco cadaalad darri ka weyn ta loo geystay ama uu ka tabanayo cadaalad darri ayagoo tabanaya ayay waxay ku kacaan cadaalad darro middaas mid ka sii badan oo ka saameyn badan bulsho ahaanba waxaan rabaa in aan kula wadaago misr colaad laba miisaal mid waxay ka dhacday jowhar inaad la socotaan ayaan u malaynayaa in lasoo qabtay laba eedaysane oo lagu eedeynayay inay cunug yar dhibaato u geysteen lasoo xiray saldhigii lagu soo xiray maxkamaddii ayagoo la horgeeyanayo aabbihii dhalay cunuga oo qoray inta soo qaatay ku dilay xaruntii dowladda dhexdeeda taas waxaa waaye in qofkii hay-adihii dowladda ee cadaaladda fulin lahaa in uu qofkii hareer maro asigoo cadaalad darro tabanayo oo asiga gacantiisa ku fushado dhibkii loo geystay dhib ka weyn inuu asigana geysto sidoo kale waxaa miisaal labaad ah ninkii maxkamadda la saaray ee taliyihiisii ku dilay balcad cabdulkafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee ku nool gobolka virginia ee duleedka washington ayaa qaba in colaadaha iyo kala argoosiga ay soo jireen ahaayeen laakiin hadda ay wax cusubi kusoo kordheen horta sidaad ka warqabto soomaalidu sideedaba dadka wada degan mar kasta waxaa ka dhexeeya daaqa iyo cabitaanka ceelasha iyo dhulka marka inta badan waxa weeye wax weligeed qarniye soo jiray oo dadku ay isku khilaafsanaayeen ceel laga cabaya iyo daaqsin iyo waxyaabo lamida marka waxaa hadda uun kusoo biiray laba shay baa kusoo biiray aanada oo sidii hore aad moodo inay ka duwan tahay oo dadku ay ka dhigeen wixii wax cadaawad ah awal ma ahayn waxay ahaan jirtay awal qolaa wax kala dilaysa ama mag baa la kala qaadanayaa ama waa la isu qisaasaya wuxu madhi ma dhibadnaan jirin hadda waxaa kusoo biiray in maadaama ay dadkii wada degan yihiin oo mar kasta wax kala gaarayaan in miidiyadii iyo la duubo oo wixii la fidiyo oo la buunbuuniyo oo meeshii awal odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo dadku uu dhexgeli jiray oo haddiiba la xakamayn jiray hadda waxaa waxay noqotay wixii global bay noqotay inay caalamka oo dhan ay ku fido marka sida la moodayana ma aha oo dadku cadaawadi kama dhaxayso ogow waa wax un biyo aano iyo daac saddexdaasay isugu imaanaysaa weligeedna intaasay joogtay wax weyna ma ahayn waana la xakamayn jiray dhaqanka soomaalidaana ku fillaan jiray nasiib darro hadda waxaa isku soo aaday qof reer baadiye ah oo garabka midigta ana qori u suran yahay bidixdana telefoonku haysta caawa alla waxay u taagan tahayna aan ka warqabin wuxuu rabuu markaa ku samaynaya marka intaasaa ku zaa'ida maahe wax soomaalidu waa qarniyo sidai ay u noolayd weeye wax iska bedelayna ma jiraan dhankaas marka ma ma muuqataa door maamulada iyo dowladda federaalka ay uga bannaan in arrimahan la xakameeyo oo laakiin laga gaabiyey oo aqoon-yahanka u muuqanaya ma jiraan dowladdu rool bay kula hayan jirtay weligeed dowladdaa dhex geli jirtay ilaa iyo isticmaarkii hadda dhulkaas mudug la yidhaahdo talyaanigii baa dhex geli jiray xataa iska daa markii dambe oo dowladaha noqonoo xorownay oo dee layswada dili jirinba oo daraawiish baa la keeni jiray ciidan baa la dhex dhigi jiray iyagaa kala waxayn jiray markaasaa makta iyo odayaasha dhaqanka iyo waxaasi geli jireen laakiin ka hor xataa isticmaalku wuxuu samayn jiray wuxuu oran jiray idinkuna daaqa dhinacaas ha soo dhaafina idinkuna dhinacaas ha soo dhaafina oo waa la kala deganaa wuu wuu yiqiinay isticmaalku sida beeluhu ay u kala degan yihiin dowladdu markay timidna sidaas oo kale ahayd waxaa lo xoolaha loo kala celin jiray magtaa loo kala qori jiray xase maxkamadaha la geyn jiray dadka qaarkood odayaasha dhaqankuna mar kastaba ayagaa sal u ahaa iyo culummada iyo waxaasoo dhan marka wixii oo dhan waa jiraan isma bedelin waxaa soo kordhay oo keliya dowlado yaryara oo daciifa oo laftigoodu qabaa'il ku dhisan marka dowladdu hadday qabiil ku dhisan tahay iyadiba marmarka qaarkood ka xishoonaysa oo la dhahaysa war annagu waxaan ma dhexgeli karno beelahu ha xalliyaan masalan hadda galmudug iyo puntland oo kale waxyaabo badan oo xakamaynaya waxaa weeye beelihii iyagu ka koobnaayeen baa hubaysan oo hubka haysta oo dowladdii ka hub badan marka dowladdii dowlad goboleedkii ma geli karto dowladdii dhexana dee waaba waaba garanaysaa tabarteeda iyo intay la eg tahay marka mar kasta dowladda howlkeeda waa loo baahan yahay laakiin nasiib darro waxaa weeye beelihii baa ka awood badan dowladdii ugu dambeyntii cabdulaahi siciid faarax guddoomiyaha golaha guurtida degmada caabud waaqe ee gobolka galguduud iyo iraado maxamed cigaal guddoomiyaha ururka haweenka ee caabud waaq ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in colaada la joojiyo gobolkaasi
ana aada iyo aadka ugu mahad celinahay barnaamijkaas caawa mataqaana ila wadaagtay waxaan ugu baaqi lahaa ilaahayna ha loo noqdo caqliguna ha shaqeeyo dadka iskilahaya waa dad walaalo ah waa dad diinta muslimka walaalo ku ah waa dad barisnimada walaalo ku ah waa dad seedi iyo adeer iyo weliya asigiisa intii hore oo na gaadhay ilaahay ha naga cafiyo ilaahay ha naga cafiyo inta dambe aan saba qabano caqliga aan ka shaqaysiino dadkaani ma aha dad kala guuraya iyo dad kala tegaya iyo dad maaragtay meel kala aadaya iyo dad si kale isugu yimid waa dad barisnimadii iyo diintii iyo walaalnimadii iyo dhulkii iyo dagaankii ka dhexeeyaan wixii naga khasaarayna aynu mataqaanaa ilaahay uga tababkeena waxa dambana aan isuma qabano sidaasaan ugu baaqaya waxaan ugu baaqayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrinkaas inaan iska kaashano inaan wacyigelin badan ka suubino inaan isku xirnaano in aan bal adliisi qaab aan maaragtay wacyigelin hadda anaga qoriga afkiisa ma qaban karno laakiin waxaan suubin karnaa inaan wacyigelin suubino inaan goobaha colaada aan maaragtay ka jirto aan tagno inaan wiilashanada wacyigelino in aan bal u sheegno war qofku hadduu gacan ku dhigla asaa gacan ku dhigla ahi keen wax noo taraya kan wax noo taraya ha naga maranin aan idhaahno aad intaasaan ugu baaqaya dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah inaannu la xiriirnay wasaaradaha warfaafinta arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino hase yeeshee aanaynu suuragelin intaas ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay isku dhacyada iyo kala aargoosashada qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan bartamaha soomaaliya barnaamijyadeena soo socda waxaad ku dhagaysan doontaan iscafinta iyo doorka ay ka qaadan karto xalinta mushkiladaha bulshada inta ka horraysa waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo